لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي سديرات كتابك الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس الصلوات المكتوبة صلاته لفر اليالي وأوقاتها واختيالك salaadaha la faral yeelay iyo waktiyaasha salaadahaas la gudanayo asalawaatu salaadaha almaktuubatu la faral yeelay khamsun waa shan hameenkii iyo maalintii shan salaadood baa la yska rabaa waa shan salaadood alduhru duhurkii weeye alawalu alduhr duhurkii baa ugu horeeya duhur waxaa loogu magacaabay maalinta bartamaheeda wax yar markay qoraadu xagga u zuusho ayaa la tukadaa wahiya duhurku arbacu rakacaatin waa afar ragcadood waa la isbarayaa wa awalu waqtihaa waqtigeeda awalka u horeeya salaada duhurka zawaalu shamsi qoraxda zuulideeda weeye wa aakhiruhu aakhirka u dambeeyana duhurka masiiru dilli kulli shayin waa laisku wada idaafeynayaa masiiru dilli kulli shayin shay dhammaantii hooskiisa hooskaas ahaanshihiisa midlahu isagoo kale u ahaado shay kastii hooskiisu markay isla ekaadaan siwaa dillil istiwaa'i istiwaha cirka markay qoraxda ku kala baran tahay istiwaha hooskiisa markii laga reebo ee hooska soo haray markaa iyo shayga hooska leh ay isla ekaadaan inta hooska marka gondaha ama gomadaha kusoo ururo bartamaha qoraxdu maraysana kaasna laga jaro markaasaa markaa weeyaan ilaa shay kastoo hooskiisa baa isla ekaaday marka salaaduhu salaad kasta waqtiyaal kooxay leedahay lix waqti hadda haddii la yidhaahdo oo kale baa duhurku leeyahay waqti baa waqtu fadiilah waa waqtiga fadliga badan waqti baa waqtu jawaaza waqti iska bannaan tahay waqti baa waqtulikhtiyaar ah sida fiicana ya waqti baa xaaraam ah waa waqti ma garanaysaa salaadda aanu waasco noqon karin waqti baa waqtu daruuro ah saas oo kale isagu marka waa kitaab qawaacidoo waa kuusoo koobaya warka wal casru salaadda casar weeye salaada kalena wahiya casarku arbacu rakacaatin waa afar ragcadood wa awalu waqtihaa waqtigeeda awalkeedu idaa saara markuu ahaado weeye dillu kulli shayin shay kasta hooskiisu markuu ahaado midlahu isagoo kale wasaada qaliilan wax yarna uu siyaado meeshii duhurku ku dhammaaday aakhiru duhurkii casar baa ka bilaabanaya wax u dhexeeya male salaad markay baxdo salaad kalea soo gelaysa ilaa salaada subax mooyaane iyo duhurka dee muddo dheer baa udhaxaysa inta kale waa isla cirbinayaan marka dee waxa weeyaan maalintu xaggee ka bilaabataa maalinka sharcigaaya waagu markuu beriyo oogga labaad buu ka bilowdaayo aan la suxuuran karin oogga labaad ee salaada subax caddaatay ayib maa yoomka falakigaana dee shuruuqooba ka bilaabanaya markay qoraxdu saa afooda u keento xaggan ay ka dhacdo way ku dhammaanaysaa walmaqribu salaada maqribkii maqribka midka la yihaahdo salaada maqrib wey wahiya alaatu rakcaatan waa saddex ragcadood wa awalu waqtihaa waqtigeeda awalkeedu quruubu qursi shamsi qoraxda caynteeda dhiciddeeda wey qoraxdu waa inay dhacdo qoraxda nafsadeedu waa inay dhacdo daatada qoraxdu waa in ay dhacdo qoraxdii baabaal ka dhigatay maaha waa inay wada dhammaato dhacdo wa aakhiruhu maqribka meesha u dhammaystana aakhirkiisaa haybuubatu shafaqi shucaaca dhiciddiisa weeye shafaqi al axmari guduudnaa shucaaca guduudan markuu dhammaado qorax markay dhacdo maqrabka la tukado shucaac ayaa jira shucaaca guduudan markuu dhammaado baa maqribkiina u dambaysa waay waa shucaaca axmarka ah midka asfarkaa iyo midka abyadkaa iyo waxaas maaha shucaaca guduudan wey waa sida sidaani ilaamada ku imaamu shaafici maqribka marka laga hadlayo qadiim iyo jadiid laba qowlo imaamu shaafici laba sibay ku kala sheegeen sidaan hadda uu noo sheegay waa qowlka imaamu shaafici oo qadiimka ah waana kan xooga badan maanta inta badan qadiim iyo jadiid jadiid baa xoog badan ilaa masaa'il kooxa mooyaane labaatan ku dhow masaa-ishaa tan baa ka mid ah sida jadiidka ma lagu raaci maayee sida qadiimka xoog badan jadiidku isagu wuxuu leeyahay salaada maqribka waqtigeedu waa intii qofku salaada u diyaargaroobo oo aadaan iyo aqimid iyo mara uu cawrada ku asurta iyo shan ragcadood uu tukado saddexda maqribka iyo laba sunnaa iyo intaasba weye buu leeyahay waqtiga waa baxdaa intaas samaysa shucaacba isagu fiirsan mayaba walcishaa cishihii weeye salaadihii shantaa baa la tirinay wahiya cishuhu arbacu rakacaatin waa afar ragcadood wa awalu waqtihaa waqtigeeda awalkeedu qaybuubatu shafaqi laxmari shucaaci guduudnaa dhiciddiisa shucaacii maqribka u dambeeyey markuu dhaco cishaa bilow ah haddeer baa maqribka laga baxay dhow laakiin shucaacii guduudnaa waa dhaca maqribka waa joogaa wa aakhiruhu cishaha meesha u dambayso aakhirkiisu duluucu lfajri fajarka soo dhalashadiisa weeye fajarka asaadiqi saadiqa fajar saadiq waxaa baxaya fajru اlkaadib fajarka hore kaas waa hameen alfajru الsaadiq waa waaberiga ooga labaad kaas mar haddii uu bilowday cisha waa baxa cishihii waa baxa waay salaadana acmaasha waxaa u fadli badan sida nebigu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam salaad awal waqtihaa la tukaday riwaayo kale acmaasha waxaa u fadli badan aljihaadu fii sabiili illaah wadada xaqa ay lagu jihaado waxa muslimiintu maanta ka hurdaan muslimiinta laiska garaacayo laiska dhibaateynayo laiska daawanayo aan dadkii muslimiinta dareenkiiba ka tegi riwaayo kalena acmaal waxaa ugu fadli badan birulwaalideyn labada waalidoo loo baarinimo sameeyo see laisku waafajinaya axaadiidan mid salaada ugu fadli badan midna jihaadka midna birulwaalideyn saa'iliinta su-aasha dadka weydiinayay baa kala duwan war adiga xaqaada waalidkaabaa kuugu fadli badan kanna war jihaadka kanna waxa weye salaada waqtigan ama maahee hadba xaalooyinka la kala taagnaabaa kala duwanaa waay salaada in waqtigeeda laga saaro ama waqti yar laga reebo aan lagu tukan karinna lama ogola acdaaru salaat subaxii baa haray soo ma wasubxu subux weeyaan wahiya subxu ragcataani waa laba ragcadood waay wa awalu waqtihaa waqtigeeda awalkeeda duluuculfajri saadiq fajarka saadiqa ah soo dhalashadiisa wey wa aakhiruhu aakhirka subax u dambeeyana duluucu shamsi qoraxda soo dhalashadeeda wey hadday mar baalka keentay fooda keento qoraxdu waa subaxii waqtigiisa waa baxa qallo wey qallaa lagaa raba acdaaru salaati salaada cududaaradeedii wixii salaada cududaar ay lahayd ba halkan laga hadlaya acdaaru salaati salaada cududaaradeedu arbacatun waa afar aduu waxaa badanaaba laga yaaba inaa haysatay kitaabii hore saa kusoo marhay acdaaru salaati ihnaani cududaarku waa labo annoomu wanasyaanu hurdo iyo halmaan bes kitaabaha dee waxbuu kuugu darine kanaa faa'iidadan kuugu daray waaba afar buu ku yiri cududaarada salaada waay oo cududaarku waa maxay qofkaas afartan mid ka mid a ku dhacday dembi looma haysto salaada dibdhigidda uu dibdhigay qofkii salaada layguma la dhaha isagoo lagu leeyahay murtad buu noqonayaa wahsi qofkii uga tagana toobadkeen baa la dhahayaa tuko hadduu toobad keeni waayena afarta imaam waxay qabaan in la dilayo waay maxaa loo dilaya magaalnima masaxad waay bal xad ha loo dilo waay kuwa dhahaya qofka hadduu salaadii waxa weeye marba ka tegayna waa u dhammaatayna waa jiraa cududaarka koowaad waa annawm waa hurdo qofkii hordaa la tagtay goorma u seexdo intaan waktigu soo gelin barqadii baa u seexday duhurkii baa baxay soo u hurday ee haddii waktigiio lagu jiro uu seexdo salaadiina waktigii sidaa ku baxdo de waaba ku talagalay in salaadu dhaaftee qofkaas barqadii abuu seexday salaadda waktigeedu aan soo gelin duhurka wuxuuna malaynayay inuu kacayo duhurka markii la gaaro amaa waktiga dhexdiisa hadduu seexdo cududaar ma leh uuna isleeyahay ma toosiys cududaarka labaad waa nisyaanu wey halmaan wuuba halmaamay soo u fadhiyo u joogay salaadiiba waa halmaam laakiin halmaankani waa inuusan ka dhalan can manhiyin canhu shay layska reebay waa inuusan ka dhalan hadduu ku halmaamay oo kaga mashquulay shay dembi ah ama layska nahiyey cududaar noqon mayo soo u cayaarayey ama wax u daawanayey ama kubad u cayrsanayey ama wax kale u samaynayey baa waktigii baxa hadhow arka waktigii oo dhammaaday oo salaaddii waktigeeda dhammaaday dee shay awalba la rabay inuu iska daayo buu salaaddii ku halmaamo can manhiyin canhu buu hoos kaaley sooma jeedin lambar saddex bishardi allaa yanshaa waa inuusan ka dhalan halmaankan can manhiyin canhu shay la iska reebay waa inuusan ka imaan ee muxuu ka yimid oo ku halmaamay bal can naxwi mudaalacatin fii kitaabin aw sancatin aw naxwihima kitaab soo u daalacanayey oo u macaansanayey iskaga akhrisanayey cashar ugu celceshanayey ama cilmi u baarayey amaba sanco iyo shaqo ugu jiray buuba halmaamo cududaarka la sheegaya waa kaasa hoos fiiri lambarkaas laa naxwa qamaar min almuxaramaat qof iska qamaar ku jiradoo muxaramaad xaaraana oo khamarji ah iyo aw naxwi lacbi shadranji ama jaroo cayaaraybay waxaasi dee turkuna waa xaaraan kale waxaas hadduu kusoo ugu mashquulsanaa dee waktigu kaga baxo waxa weeye cududaar ma leh annooma wanisyaano waa garad kan saddexaad ku dar cududaar waljamcu jamcuna waa cududaar jamcu waa maxay jamcu taakhiir salaadii duhurka u dibdhigay casarka u dibdhigay maxaa yeelay ama waa musaafir ama waa mariid waa qof xanuunsan culimada tiri musaafirkana waa loo ogolyahy mariidkana waa loo ogolyahy marka waa maxay qofkan cududaar baa jira jamac salaad waktigeedu inuu iska baxo m lama ogola ilaa inuu tukado iyo cududaaradan mid ka mida inuu jiro cududaarka hayse waa maxay duurka la tukan waayey war waa jamciyadoo jamcu taakhiir dib baan u dhigay ama maqribkii baan taakhiiriyoo cishahan u riixay intaa un weeyaan ayib hadda halkan hoos xataa wuxuu ka qorayaa dadka hameenkii oo dhan soo jeeda saamaley hameenka oo dhan intiisa badan bay iska soo jeedaan bay hadhowbuu hadduu is yidhaahdo hadda haddaad seexatay salaada subax u kici mays ilaa aroor hore u seexdo qofkaas labada habeennimo iyo saddexda habeennimo iyo xilli dambe iska seexday goordhow waa waagi baryaya waayo dee qofkaas saamaleyl looma ogolo horta saamaleylku waa ka xaaraan haddii salaada subax kaaga tegayso soo jeed laguma ogola saamaleyl buu caado ka dhigtay cududaar ma leh haddii qof toosinayo ama ogyahay inuu kacayo waa u bannaanta taasina wata xataa kitaabkan xad hoos wuxuu ka qorayaa sharxan weyn laakiin idaa xasala nisyaanu waxa weeyaan wuxuu yidhi nisyaanka markuu ka hadlayay shay xaaraana waa inuusan ku halmaamin marka cududaar buu leeyahay amaa wuxuu yidhi haddii halmaanku ku dhaco bisababi lacibi kuratin kubad cayaarideed aw kayriha sharxana qoraya kubad cayaarid ama keyrkeed buu ku halmaamay min alalcaabi almudiicati lilawqaati cayaaraha waktiga dadka ka dhumiya ah ka dayaca fa inahu laa yucdaru cududaar male qofkaas sooma jeed cududaar male halka marka jamacaan ku jirnay tan saddexaad waa jamaca waa cududaar kan u dambeeyana weli karaah wey dirqil qofkii waaba la khasbay cartukaa la yidhi qolo balaayaabaa xiratay markaasi salaaddii u diideen hadduu tukadana waaba dhibaataynaya waa ikraah waa lagu khasbay in salaad waqtigeedu baxo cududaar buu leeyahy dembi loo qori maayo hadda haddii qof jeel ku jiro jeel bay geliyeen dharkii bay kala baxeen biyihii bay ka fogeeyeen ci- ciiddii bay ka fogeeyeen uu ku booraysan lahaa muxuu samaynaya si allah lisu yahay iskaga tukada weeso iyo booraysi waxba ma hayso xurmatulwaqti hadhow hadhowna waa qallaynaya laakiin waxaa yidhi low kaana cindahu muraaqib waxbaa waardeynaya ama kaa mara saas u dul saaran muraaqib ama xaaris wa biyadihi sayfun mid waardiyayo seef haysa ama qori baa haddi jira wakaasuu leeyahay in sallayta haddaad tukatid ow taxragta hal mar haddaad isdhaqdhaqaajiso darabta cunuqoka luquntaan kaa goynaya kitaabkaana qoraya fa haadaa macduur waa cududaar bes muxuu samaynaya inamaa caleyhi an yejriyaha biqalbi salaada qalbigu ka dareerinaya ila isma dhaqdhaqaajin karo sidaa isaga iskaga fadhiya ama iskaga jiifa buu niyadda saa uga tukanaya salaad buu niyadda saa uga dhammaynaya bilowgii allahu akbar ka bilow assalaamu calaykum ku gee wad saas isku daba socotaa hadhowna ha soo qallay asalaatu salaada almuxaramatu la xarimay min xaysu alwaqtu waqti ahaan salaad la diiday oo xaaraam ah maxaa loo diiday waqtiga awgis waqtigaa lama ogola waay waktigan baan bal ogolayn in la tukado salaadaha noocaasa salaaduna waa qofku ilaahay wuxuu ugu dhowaado waxa ugu fadliga badan weligeenba waa inaan noqono dad tukada faralka iyo sunnahana faralka ajir badan cilmi inaan hadda baranno iyo salaado sunna inaan iska tukanno cilmiga inaan baranaa fadli baa fa- baa fadli badan haa fa- dalabulcilmiga sunnahoo dhan kanaa ka ajir badan waay intaa sunna iska daa waqti waqti kale inaa cilmigii adooba kaga maqane cilmiga sunnayaal iyo waxyaalo kale iyo iskaba dhaaf cilmigaa ka sarreeya ilaa qofka iska cibaadayso aan cilmiga lahayn shaydaanku waa duufsan karaa laakiin qofka cilmiga leh way adagtahay inuu duufsado oo wuxuu yidhi hal faqiih oo fi- fahansan oo faqiih ah baa shaydaanku ka necab yahay kun caabid kun wardinayso cibaadaysanaysa iyo halkaa nin halkaa nin baa isaga u daran kan cilmi buu leeyahay waayo salaada la diidayana waa laynoo sheegaya waa sunnaha mudlaqa ah ama sunno sababkiisu muta-akhir yahay sida istikaarada labadeeda ragcadood xaj iyo cumro haddii la xiranayo labadeeda ragcadood ilaa xirashadaa dambaysee salaada qallaha lama diidana midda waqtigeedu joogo lama diidana sabab mutaqadima middale lama diidana sabab muqaarina middale lama diidana waa mid iska mudlaq ah taxrumu waxaa xaaraan ah salaatu salaad allatii salaadaasoo laa sababa lahaa wax sabab usan u sugnaan oo amase lahaa sababun sabab waa u sugnaaday sababun baa u sugnaaday oo amase lahaa waxaa u ahaaday sababun oo muta-akhirun dambeeya salaad aan waxba sababa lahayn oo sunno ah ama sababkeedaa muta-akhira salaadaasi waa xaaraam fii kayri makata maga fii kayri xarami maka maka xaramkeeda meelaan ahayn maka markasta waa la tukan karaa wixii aan maka ahayn bay xaaraanta goorma fii khamsati awqaatin shan waqti shan waqti salaad iska sunno mudlaqa oo alla dartii iska cibaadaysa ah lama ogola wixii aan maka ahayn maka waa la ogolyahay markas shantaa waqti baa baranaysaa marka salaadaani sabab ma leh adoo iska yidhi alla dartii laba ragcadood iska tukanayaa wey sunno mudlaqa ama sabab way leedahay sababkii baa dambeeya istikaaro ragcatay ilxiraam iyo wixii la mida shantaa waqti buu iska ilaalinayaa marka shantii waqti waa kuwan waqtiga koowaad waqti duluuci shams qoraxda soo dhalashadeeda waqtigeeda xataa tartafica ilaa qoraxdu ka kor noqonayso qadara ruuxin waran qadarki qoraxdu markay soo dhalanayso salaad iska mudlaqa lama ogola iyo iyo mid sababkeedu dambeeyo marka qoraxdu soo dhalanayso ilaa qoraxdu soo socoto waran qadarki waranka maxaan ku qadarayna innaga say nala tahay toddoba dhudhun toddoba dhudhun cirka haddaa leedahay halkaa jooga iska dhudhunsi toddoba dhudhun inay qoraxdu xooga xoogaa kor soo aaday wey waaye kitaabkaana waa ka hadlaya saas oo kale in in inay dhacdo mooyaane waktiyada innaga salaada maxaa no- noola ku diida kuwa majuustaayoo qoraxda caabuda iyo kuwa dabka caabuda waxaasaa markay qoraxda soo dhalanaysa iyo markay dhacaysa iyo bay isku aadsaana waxay dhahayaan qoraxdaana caabudaynaa hadday dhacaysaa hadday xagga joogtaa xaggay soo baxday haddaa haddana markaas sujuudno waxaa la moodayaa in iyagii la wadano lama rabo marka waay waxaan aragna uu yidhi dad qoraxda inta qaabilaan ee, tukanaya oo rukuucaya oo iyadii caabudaya iyo kuwa dabka caabudaya waay mid baa arkaysaa buu yidhi dab buu shidayaa dabku hadba dhankii ololkiisu u baxo buu isna aadayaa bushimahu dhaqdhaqaajinaya waxbuu akrinaya aan la garanay wuxuu leeyahay waanu caabudinaa waxaan u caabudaynaa inaysan hadhowna gubin haa waxaan u caabudaynaa kuleylkeeda inay hadhow naga daysato isana gubin balaayo iska dhaadhacsha aan waxba ka jirin cibaadadaasaan ku qancinaynaa buu leeyahay wax kama jiraan kuwo kale waxaa la arka dhahaya wax shaydaan la yidhahdaan caabudaynaa maxaa u caabudaya inuusan nan dhumin baan ka baq baan u caabudaynaa war hana dhuminin waa ku caabudaynaa waaba dhumiyeyba mar haddii caabudeen ma dhumin baaba u hadhay waa u dhammaatay subxaan allah waa wax laga yaabo dadka caqliga haddii mar looga cayaabo waayo salaada janaasada iyada waa la iska tukan karaa waa waqtil istiwaa'i cirbar cirbartamaha markay qoraxda ku aadan tahay istiwa markaasan salaad lama tukan karo salaadoo dhan maaha waa salaadan soo sheegnay fii gayri yowmi ljumcati maalinta jumcada waxaan ahayn jumcada waa la tukan karaa bartamaha markay ku aadan tahay qoraxda maalmaha kaleo dhan naartaa la shidaa lix saac ayaana ku dhihina qorka qoraxda markay cirka bartamiisa maraso maalinta jumcada lama shido marka markaas maalmaha kale lama rabo in qofku tukado xataa tazuula ilaa qoraxda xagga uga iilanayso waaya taasina waa midi kale waa waqtul isfiraari booroboorowga waqtigiis xataa taqruba ilaa ay ka dhacayso qoraxda markay fallaaraha sii bixinayso maarata gab ee maqribkii sii dhacayso oo fallaaraha saa u bixinayso isfiraarka jaalla jaallaha markaas iyana salaad lama gelayo mudlaqa ama aan sabab ee sababkeedu mutaakhir yahay wa bacda ficli lcasri casarka intii la falay ka bacdi salaad casar ma tukatid salaad dambe waa kaa joogtaa oo mudlaqa casarka haddaad tukato qalle lagu leeyahay iyo qalla iyo maaha casar baa tukatay mar haddaad tukatay salaad kaloo mudlaqa male haddaa hadda masaajid gesha adoo casar tukada masaajid kala geshid laba ragcadood oo taxiitulmasjid waa tukan kadha leanna waa sabab bay leedahay sababkeeduna waa sabab mutaqadima waa caadi masaajidkaa soo gasha marka hore marka hadda tukaa lagu dhahaya dhib male wa bacda ficli subxi subaxa intii la falay ka bacdi salaad subax mar haddaad tukatay salaad dambe ha u kicin oo mudlaqa xataa tadluca ilaa qoraxda kasoo baxayso waa sunno mudlaqa haddii qallihii lagugu leeyahay iyo haddii raatibadii kaa tagtay waa tukan ka dhah marka shantan waqti laba waxay ku xiran tahay adiga falkaada salaada aa fashay salaada casar tukashadaa tukatay saacad kuma xirna tukashadaa tukatay casarka ama subaxa aad tukatay dabadeed salaad sunnaada mudlaqa laguma ogola laakiin saddexda waqtiyoo hore nafsul waqti waqtigaanba aqbalayn lamaba ogolaba waana xaaraam culimmada karaahiye ka cabiray waa ta- waa karaahiyatu taxriim karaahiyada xaaraam tahayd wey ayib marka waxa weeyaan haddii qofku hadda casarkiisa isagu dib dhigto usan weli tukan waqtiga casarka waxuu doonu tukan karaa weli ila casarkii maadan tukane mar ma tukatay ma ka baxday markaasi kaa xiranta maqrib subaxuna waa la mid shuruudu wujuubi salaati salaada wujuubkeeda shuruudeeda wabani waay qofkayba salaada ku waajibaysaa shuruudu wujuubi salaati sittatun waa lix alislaamu islaamnimo kow ilaa gaal hadda adduunka dhihi mayno tuko leanna kaba asixi mayso waxaa leeyahay marka hore islaam walbuluuqu gaan qaangaar waa inuu qaangaar yahay qof aan qaangaarin ilmo yaro sabiy salaadi kuma waajibo laakiin toddoba sano markuu jiro tukaa la dhahaya toban markuu gaaro hadduu tukan waayana waa lagu garaacaya wannaqaau walcaqlu caqlina waa in la helo waa qof caqli leh qof waalan qof miyir dabool ku jiro kuma waajibo qofki isagu iswaalay hadhow markuu waaga dambe buskooda waa laga rabaa qalin laakiin kon iskiisa ilaahay xanuun ugu rido iska waash waxba laguma laqallaa wannaqaau dahirnaan can ilxaydi gabadhu ka dahirantaa xayd iyo wanifaasi dhiig dhalme ama dhiig umulid gabadha xayda iyo nifasana salaad laguma le qallana laguma le waaba ka xaaraan cinda ibni xajar inay qalleeyaan wax ka xaaraan wa buluuqu dacwati baa shardiya qofku dacwadu inay gaadhay diinulislaam qofku waa inay gaadhay caalamka hadda afkaa maxaa ka buuxa dadaanba diinta islaamka war ka hayn oo muslimiintu ka gaabiyeen iyo culimmadoodu inay diinta gaarsiiyaan oo dacwaduba aysan gaarin oo weligoodba wax tukanaya iyo wax diin sheegaya aan arag kuwa dacwo ma gaarin qofka waxa rabaa dacwadu inay gaadhay qof aan dacwadu gaarin dee maxaaba ku waajibaya buur dhaladeed buu iska joogaa weligii kama dego halkaasuu cawaan iska degan wey haye maxaaba ku waajibay dacwo iyo diin ma gaarin kuwo kaloo waxaa jiraa la yidhi hadda caalamkan islaamnimadu telefishinada ay meelahaas wax ka daawadaan ama ka arkeen laakiin qaab waxay u gaadhay qaabkii islaamkii saxda ahaa aan ahayn oo waxaa la tusaa wax la dilay iyo wax la qarxiyey iyo wax maaragtay isbaabi'inaya iyo wax iscunaya iyo wax balaayadaas marka islaamkii suuro aan fiicnayn bay oo maaragtay suurada islaamka aan ahayn saxda ahayd marka islaamkiiba waxay u haysaan dad bahalla ah oo wax baabi'inayo ku tumanaya bis marka kuwaas sidii loogu talagalay looma gaarsiin uma gaarin waxaa kaloo shardiya qofka salaad marka ku waajibayso wasalaamatul wasalaamatu lxawaasi xawaastiisa shantaa inay nabad qabaan alxawaas alkhams xawaas baa jira xawaas waa in qofku nabad qabo uu caafimaad qabo qof baa hadda ilaahay abuuray maalan ka soo qaad waana indhala'yi waana dhagala'yi maxaa ku waajibaya see wax loogu sheegaya waxna uma jeedo waxna maqli maye waxna uma jeedo oo dad tukanaya hataa hataa uu ku daydo uma jeedo waxna maqli mayo oo war waxaasi waxaas sameen lama dhihi karo waxba kuma waajiba waayo dhega la-aan hadduu doono isagu waa hadlayaa waad hadlayaa laakiin hadduu hadlo innagaa maqlayna miyo annagana maqlaya annagu wuu dhegala-yahay waxba maqli mayo hadhow haddii xawaasiisa usoo noqotona waxba qallaal laguma leh marka xawaas waayo waa inuu qabo xawaastiisa taasna halkaasaa la dhigay ayib qolo kaloo waxaa jira balaayaayo mubashiriin la yidhaahdo oo balaayo baadariyaal iyo balaayo diinta inta bartay bay dadka ummadaha kale diinta inta ugu sheegaan diinulislaamka bay si fool xun bay ugu sheegaan oo aan sax ahayn kartoomo iyo balaayo iyo joornaallo iyo balaayo inta sawiraan oo fool xun bay dha nebiga ku sheegayaan kitaabkaana radinaya ka hadlaya waay laakiin waa inay soo aadaan meesha cilmigu ka jiro si ay u bartaan waay waa inay meesha cilmigu yaallay ay yimaadaan oo ay bartaan marka buluuqu dacwa waa qaabkii saxda ahaa ee saxiixa ahaa in loo in loo gaarsiiyo adduunka caalamka meelo fog fog baa jira oo ka ab ka ab ka ab iyo ka isir een, dad qaaqaawan dad cawaana dad aan waxba garanayn dad aan waxba dhegaysan dad aan waxba baran ay joogaan xataa wax gaaray iyo waxay ogyihiin haba yaraatee aysan jirin arkaanta iyadu waa sahlan tahay arkaanu salaati salaada arkaanteedu hadaa maxalu arkaanu salaati waa sabcata cashar waa toddobiyo toban kutubta qaar baa saddex iyo toban dhaa qaar baa toddobiyo toban dhib ma leh anniyatu niyadii kow waa la iska tirinayaa bis wa takbiiratu lxiraami xirashada takbiirteeda allahu akbar waalqiyaamu fi lfardi faralka in la istaago salaada faralka waa in istaag lagu tukado dadkaan hadda kursiga iskaga wada fadhiisanaya iyagoo ku tukan kara istaag dee istaaggii waaba awoodaane istaagga marka hore faatixada ku akriyaa wa qiraa'atu lfaatixati faatixada akrinteeda والركوع ركوعdii baa ka mid a iyo والطmaنيinaةu kuxasilid فيhi رuكuucda lagu xasilo والاctidaalu ka toosidii رuكuucdaa ka mid a iyo والطmaنيinaةu kuxasilid فيihi dhexdiisa lagu xasilo اctidaalka oo qofku dhugdhug inuu tukada lama rabo رuكuucda ku xasil اctidaalka ku xasil waa inuu طmaنiina والsujuudu sujuudii baa ka mid a والطmaنيinaةu kuxasilid فيihi dhexdiisa lagu xasilo waay والجuluusu fadhi baa ka mid ah bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda la fadhiisto iyo wadumaaniinatu kuxasilid fiihi dhexdiisa lagu xasilo qofkuna waa inuu khushuuc la yimaadaa liya khushuucda qofka salaadiisa waxaa loo qoraa keliya wixii uu wax garanayo khushuucsanaayo wakaasa watashahudu lakhiir ataxiyaadkii dambe weeye iyo walqucuudu fadhi fiihi dhexdiisa والصلاaة عlى النبiي نebi mxamed oo lagu saliya weeye slى الlaهu عalيهi waslم فiihi dhexdiis waxa weeye bacdahu bmacnaa waxa wey atxiyaadka ka bacdi waa in nebiga lagu saliyo alayه الsلaة وsلاam والsalaamu salaamo naqsi weeye qofkii salaadii ka boqo الsalaamu عalaykum uu yidhaahdo intaasa u yar wالtartiibu kala tartiibin weeye afsay u kala horeysay loo kala tartiibsho waaba intaas markaas waxaa soo dulmardhaa dhowr masalo arkaanta salaada toddoba-iyo toban waa lagu sheegay qaar baa ilaa labaatan gaarsiiya waxa weeyaan saddex iyo toban sidoo kale waa kaasa manhaajka irshaadka midba inbuu ku sheegay laakiin arkaantan qaar waa qowli waa wax afka laga akriyo maxaa ka mid a ixraamka allahu akbarka faatixada ataxiyaadka saliga nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo salaamta la salaamo naqsanaya midna waa qalbiga waa niyada midna waa tartiibta arkaanta waa in la kala tartiibiyo inta soo hadhay waa ficil rukuucdu waa ficil qiyaamku waa ficil ictidaalka sujuudda fadhiga labada sujuudood udhexeeya dumaaniinada fadhiga dambe ataxiyaadka waxaasoo dhan waa ficil waay taasna intaa kaga soco maxaa soo haray marka niyada waa inuu qofku allahu akbar iska dhamaa waa inuu niyeysto oo qalbiga ku qabto faatixada qofku waa inuu saxo faatixada qofka marku akrinaya wuxuu dhahayaa wala wala daliin maxaa khaldan waxbaa khaldan wala daliin liina laamku waashaday laakiin baadkiibuu shadkii ka tegayaa maxau shadku baadku ku heli karaa ashi ku akri walab walab do addaliin marka walab do hadduu is alif kaga taga keliya ashi inta ka tago qaar buu ka tegay hadduu la akriya daa wala daliin meeshii daadka ahayd yana waa khalaq iyaaka nacbudu waa inuu kala caddeeyo hadduu dhaho iyaaka nacbudu ka nacbudu baa mudda inu akrinaya iyaaka nacbudu iyo wa iyaaka nastaciin iyaaka nastaciin lama rabo iyaaka iyaaka nacbudu kaaba horey la socotaa ka nastaciin iyo ka nacbudu lama rabo inuu yidhaahdo taasna la socdo waay masaa'il yaraa barbaar baraarujinayna weeye arrimahaas oo dhan si loogu loo fahamsanaado ka soo haray wax la yidhaahdo in laga hadlo salaada waxa weeyaan qofku siduu awoodo u tukanaya istaag hadduusan awoodin fadhi fadhi hadduusan awoodin jiif qiblada saa u qaabilaya hadduusan awoodin jeega jeega ha u jiifsa waayo hadduusan awoodin buu sidaasunbuu ku wadaya ilaa xiribaha uu ka tukado salaad in qof ismuslimnimo sheeganayo salaad ku waajibtay ka tago lama ogolo waa mamnuuc waxa weeye darawal baan ahaa iyo krishbey baan ahaa iyo maqaayad baan ka shaqeeyaa iyo dukaan baan gadaa iyo w- waxyaalo dadku hawadaasaan maraada baylood baan ahay midna cududaar maaha mid kasta wuxuu helayaa fursad uu ku tukado waqtigan waa kaasa salaada haddii shaqada laguu diidana shaqo kaloo la ogol yahay baa raadsanaysa dadka muslimiinta wanaagsan oo reer galbeedka iyo yurub iyo male ka shaqeeyaba salaada markii loo diido shaqo kale ka doontaa kuwooda wanaagsan marka salaada ha lagu dadaalo wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab